markana waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa toddobaadkan la wareegay gacankuhaynta degmooyinka xaradheera ceeldheer iyo galcad ee gobollada mudug iyo galgaduud halkaas oo sannado badan ay gacanta ku hayeen maleeshiyada kooxda al-shabaab qabsashada magaalooyinkan muhiimka ah ayaa kooxda al-shabaab uga dhigan guuldarro xoog leh oo toddobaadkan ay kala kulantay bartamaha soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa v o a u sheegay in qabsashada xaradheera iyo deegaanada kale ay guul weyn u tahay dadka soomaaliyeed falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka ee xaradheera ku wareysatay madaxweyne qoorqoor ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay tallaabada xigta kadib qabsashada xaradheera qabsashada laga qabtay alowga argagixisada ah deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka waxay nooga dhigan tahay guul weyn oo dadka reer galmudug iyo guud ahaan umada soomaaliyeed usoo hoyatay oo runtii qiimaha ay ku kacayso iyo sida ay leedahay aada iyo aada ay u balaaran tahay waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan dadka reer galmudug waan isugu hambalyaynayna ugu hambalyaynayna guusha weyn oo ilaahay subxaana watacaala na siiyey oo kaga gaaray sooxihii argagixisada ahaa iyo guud ahaan umada soomaaliyeed oo ay guul u tahay meel kasta oo kamid ah soomaaliya oo laga xoreeyo cadowga khawaariijta marka waxay nooga dhigan tahay runtii guul weyn oo la qiyaasi karin xaradheere ilaa iyo hadda dhulka laga xoreeyay ilaa deegaanka masegawaay dhinaca galcad markii la aado xaggee aadeen al-shabaabka dhulkaasi ku sugnaa
shabaab waa jabeen waana ka kasoo firxadeen dhulkaas waana daba joognaa oo ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada daraawiishta galmudug shacabka kacdoonka ee kala hor yimid khawaarijta dhammaan waa la wada daba joogaa meel kasta oy galaan iyo meel kasta oy ufirxadeenna waa ugu dabagalayna insha allahu tacaala howlgaladan ay dowladda dhexe ku dhawaaqday ka dhanka al-shabaab dadka qaarkii waxay sheegeen in madaxda maamul goboleedyada aanay ku faraxsanayn howlgalkaasi sidee adiga u aragtaa in al-shabaab laga xoreeyo deegaanada galmudug
falastiin dadka qaar inayna ku faraxsanayn maamul goboleedyada taase waa wararka waxmagaratada iyo dadka aan xishoonayn ama aan garaadka lahayn qof mas-uula oo soomaaliyeed oo deegaan iyo dal xukuma oo aan ku faraxsanayn oo aan u istaag u taagnayn oo aan taas aysan ahayn mas-uuliyadiisa ma jiraan leenahay haddii jiri karana qof ma ahan baalki marka taa dee waa warar aan sawaab xataa mudnayn oo dadka ku hadaaqa ama ku hadlaa ay yihiin oo aan ilaahay ilahayna ka xishoonayn ummadana aan ama aan dhowrayn xaradheere waxay al-shabaab ka hor ahayd xarun burcad badeed kadib al-shabaab ayaa qabsaday taasi haddana waxay noqotay xaalad kaloo taagan hadda maxaad ku xalinaysaan in xaradheere ay noqoto magaalo nabadeed dadku ay u siman yihiin oo magaaladu aysan ku noqon xaalkeedii hore
xaradheere oo keliya maahan deegaanada laga xoreeyey cadowga khawaarijta waxaa qorshaheenu yahay inay dhammaantood kusoo celino amnigii xorriyaddii noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argaxisadu inaan kusoo celinno ayaa qorshaheenu yahay oo ay helaan amni helaan waxbarasho helaan caafimaad helaan dhammaan maamullo iyo dad u adeega helaan ayaa qorshaheenu yahay
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo u waramayey falastiin axmed iimaan dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan xaqiijisay in taliya ku-xigeenkii guutada danab ee uu maraykanka tababaray gaashaanle xasan maxamed xasan tuure iyo lix askari oo kale lagu dilay weerar kooxda al-shabaab ay jimcadii ku qaaday saldhig militari oo ku yaala degmada galcad ee gobolka galgaduud dowladda soomaaliya ayaa iyadu sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay boqol ka mida maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo kooxda shabaabna ay sheegatay inay dagaalka ku dishay ku dhowaad boqol iyo lixdan ka tirsan askarta dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo saaray ku xaqiijiyey geerida taliya xasan tuure isagoo ka tacsiyeeyey wuxuuna tilmaamay inaysan niyad jebin karin ciidanka iyo dadka shacabka ee u midoobay inay iska dulqaadaan kooxda al-shabaab haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si ay uga hortagto weerarada gaadmada ah ee shabaab ay ku qaadayaan salgiyada ciidanka ay ka samaystaan deegaanada ay dagaalada ku qabsadaan ayaan weydiiyey axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan dalka turkiga horta al-shabaab hadda sida muuqata waxaa looga adkaaday dagaalkii faceka faceka ahay tacticada hadda ay bilaabeen waxaa weeye ku dhafooka dhaqaaqda oo is leeyihiin marba ciidanka badan ayaa saameyn lagu geysan karaa marka waxyaalaha loo baahan yaha waxay tahay in ciidamada ama saraakiisha dowladda dadka khubarada oo dagaalka hogaaminaya inay laftirkoodu ay situationka analyse gareeyaan oo xaaladda fiiriyaan ay dhahaan war hadda nimankii face to face nagulama kulmi karaan ciidan ahaanna uma aana layno ciidankii meeshaan haystay shan iyo tobanka sano weli way nool yihiin hubkoodii iyo gaadiidkoodiina way haystaan marka waxaa loo baahan yahay inay istraatiijiyad looga hortegi karo oo ay abuuraan oo ah inay situationka analyse gareeyaan baahida fiiriyaan waktiga ay fiiriyaan in cadowgii ay meeshaan ka saareen hadduusan isdhiibin mar kasta uu soo wajahayo qaab kastaba u noqotee fursad kasta ay heli karaan ay kusoo weerarayaan strategy looga hortegi karo horta waa in la dejiyaa oo aan ahayn qori midda kaleetana waxaa waaye antagonistic attack soo boodada dagaalada bar kasta ah waa in loo loo yahay diyaara waxay gaadayaan waktiga ay jiifaan waxay gaadayaan xamaasadda waxay gaadayaan maaragtay trafficga waxay gaadayaan wakti kasta oo macquul ah oo albaabkaas ay soo geli karaan waxa waaye waa sida nimanka ka booda derbiyada tahriibka oo kaleeto oo yidhaahdo markii xaduudda ay ciidanku ka tagaanaan derbigan ka boodaynaan camal oo kale ay u dagaalamayaan marka soo jeed iyo iyo dhiifanaan iyo istraatiji iswada socota aa looga hortegi karaa in qaraxyada al-shabaab ay markasta ka geystaan baysaska ciidanka kuma filna keliya in qori iyo hal mar la yaaco waxay ku filanta deegaanka waa la qabsaday waa sax deegaanka markii la qabsaday waxaa loo baahan yahay istraatijigii looga hortegi lahay haddana tacticadii looga hortegi lahay dagaalada ku dhufoo ka dhaqaaqda oo runtii saameyn weyn ku yeeshay xaaladaha amniga ee soomaaliya waktigan waa gartay marka dowladda soomaaliya siday ku xakamayn kartaa weerarada noocan oo kale ah wax looga hortegi kara waxay tahay feejignaan ah in daqiiqad kasta habeen kasta aroor kasta iyo wakti kasta ay dagaalkan ciidamadu inay la kulmi karaan weerar kaga yimaado al-shabaab marka waxaa loo baahan yahay istraatiijiyadda ciidan oo taliyayaasha ciidamada u kala sarreeya dad khaasa loo tababaro ama dadkii u tababarnaay ka hortagga argagixisada dadna waxay ahaayeen dad u tababaran ciidamadii lugta oo dagaalamayay oo caadiga ahay weerarka ahay dadna waxay u tageegeen dagaalada ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaqda waxay u baahan tahay dad gaara ilaaliya istraatiijiyad raaca analyse gareeya laga daalin arrintaasay u baahan tahay kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan dalka turkiga dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samarkaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo